أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkaa duhurnimo ugu doorka roon dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalinkii soddoni lixaad iyadoona iiraan ay gantaale ay ku garaacday dhulka yuhuudda xooggaa lagu dejiyey madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa ka badbaaday weerar madaafiica oo lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo howlgal lala beegsaday kufaarta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xaflad siyaar-sare ah loo sooagaasimay laguna soo gebagabeynayay dowlad diini ah ayaa ka dhacday deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga baay guddiga gurmadka abaare ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsana jubbada dhexe iyo gobollada waqooyi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalinkii soddoni lixaad iyadoona iiraan gantaalo ay ku garaacday dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey haddaba warbixinta warkani waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi cali yare maalintii soddoniyo lixaad oo xiriira ayuu galay dagaalka u dhexeeya dowladda maraykanka maamulka yuhuudda iyo dowladda iiraan iyadoo uu socdo howlgal lagu raadinayo duuliye amerikaan ah oo nolol iyo geeri lagu laayahay halka ciidanka yuhuudda ay shaaca ka qaadeen inay weerareen warshado betrokimiko ah oo ku yaala koonfur galbeed iiraan xukuumadda tehraan ayaa shalay ku dhawaaqday in laba diyaaradood oo kuwa dagaalka la soo riday halka hal helikobter ay waxyeelo gaarsiiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka washington ayaana xaqiijiyey in diyaaradda f shan iyo toban ah lagu soo riday gentaallo ay iiraan leedahay xogta ayaa sidoo kale sheegaysa in ciidamada maraykanka ay heleen mid ka mid ah duuliyaasha diyaaradda f shan iyo toban halka raadinta duuliyaha labaad ay weli socoto warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in diyaarad kale oo ee toban ah ay ku dhacday meel u dhow gacanka hormus iyadoo duuliyaha la badbaadiyey lamana oga in iiraan ay ka dambaysay dhacdadan ama diyaaraddu u dhacday cillad kale dhanka kale gentaalada dowladda iiraan ayaa ku hoobtay saacadihii lasoo dhaafay magaalada talaabiib iyadoo ay jiraan dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed sida uu sheegay telefishinka labiyo tobanaad ee sahayanada gentaalada iiraan ayaa gubay warshad ku taalla magaalada biiru sabca warbaahinta iiraan dhankeeda waxay qoraysaa in gentaalada ay beegsadeen xarun warshadeed oo taabacsan wasaaradda difaaca yuhuudda mahadsanida cali yare madaxa kooxda aridada soomaaliya ayaa ka badbaaday weerar madaafiic ah oo lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo sida uu ku waramayo marwaan maxmed wararka ka imaanaya gobolka baaya ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo xilli halkaasi ay ku sugnaayeen madaxda ugu sarreysa kooxda ridada joogto qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay gudaha garoonka waxaana halis galay xasan gurguurta madaxa kooxda ridada soomaaliya tarhoobiyaal ah ayaa ku hobtay gudaha garoonka diyaaradaha waxaana la arkayay murtad gurguurto oo ay la cararayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee ilaalada ka hayay wafdigiisa khalkhal iyo qoobgariir ayaa laga dareemaya xasan gurguurto oo isagoo aan fariirsan lagula cararay gaadiidka nuuca xabaddu karin ah waxaana la geeyey saldhigga ciidanka xabashada etoobiya ee magaalada baydhabo muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay madaxa kooxda ridada oo hareerihiisa ay ka dhacayaan madaafiicda hoobiyaasha fideoga waxaa lagu dhex arkayaa saraakiisha ammaanka murtad gurguurto oo amraya inuu goobta ka cararo isaga iyo wafdigiisa la socday waxaan la maqlayaa iyagoo odhanaya lugta fura oo ay ula jeedaan cagihii nooga baxsada madaafiicda isbuucii lasoo dhaafay ayay maleeshiyaadka kooxda ridada oo ay taageerayaan diyaaradaha turkiga waxay la wareegeen magaalada baydhabo iyagoona ka adkaaday maleeshiyaa daacad uu ahaa cabdicasiis lafta gareen hogaamiyihii hore ee maamulka ashaadola dirirka koonfur galbeed mahadsanid marwan howlgal lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta deegaanka mubaarag oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kugasuya ee wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xaflad seer sare ah loo hagaansamay laguna soo gebagabeynayay dowra diini ah ayaa ka dhacday deegaanka idaale ee wilaayada islaamiga baay bashiir muxdiin abu ayman ayaa warbixinta warkan eegaya
waa madal maqaamkeedu sarreeyo oo lagu maamuusay culimo cuqaal ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waa meel ay ka qabsoontay xaflad heer sare ah oo lagu soo gebagabeynayay dowro huwaneed magaca mid ka mid ah afraadda ugu saamaynta badnaa bulshada soomaaliyeed kaasoo wax badan oo ka mid ah wanaagga iyo waxtarkiisa ilaa iyo hadda la intifaacsado marka la eego gudaha wilaayaadka islaamiga ah waa dowrada sheekh cabdulqaadir cusmaan yarow oo ku caan ahaa sheekh cabdulqaadir kumaandos alle ha ka aqbalo shahaadadiise taasoo ku soo afmeerantay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay dowradan waxaa agaasinkeedu lahaa maamulka wilaayada islaamigaha ee baay waxaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaankan weyn ee ay ku dhaqan yihiin boqolaalka qof iyagoo si cajiib ah uga faa'iidaystay sidaba aan ka aragnay bandhigoodii gebagabada dowladaasi kitaabka mi'atun nabawiya fil axaadiid alcaqiida ayuu hadaf ku ahaa in loo dhammeeyo reer iidaale waxaana allaha mahadii loo soo qatimay in ka badan laba boqol oo arday oo ka dhegaysatay afka sheekh fu'aad maxamed khalaf isagoona muddo shan iyo toban maalmood ku soo afmeeray kitaabkan muhiimka ah wixii intaasii ka dambeeyey ayuu yimid wakhtigii bandhiga iyadoona tartan cajiib ah lagu qabtay masjidka jaamaca ee iidaale hadaayaad qaali ah iyo dhiirigelino ayaana halkaas lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qayb qaadatay tartanka kitaabka waxaana bandhigooda laga dheehan karayay farxad iyo reenreen ku aadan duruustii qiimiga badnayd aan eegno qayb ka mid ah tartankii loo qabtay ardayda can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi faqaala rajulu yaa rasuula allahi ara'ayta low maata qabla dalika qaala allahu aclamu bima kaanuu caamiliin muttafaqun calayhi waxaa la gaaray maalinkii xigay waana mar loo ballansanaa in bulshada reer iidaale ay isugu yimaadaan meel fagaaro ah oo ay kaga soo qayb galaan xaflad heerkeedu sarreeya uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada laguna soo xirayay barashadii kitaabka mi'atu nabawiya fil axaadiid alcaqiida culimo ay ugu horeeyaan sheekh maxamuud iidaale iyo sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa halkaasi ku sugnaa waxaana furfurashada kadib si toosa loo gudagalay jeedinta kelimaadka culimmada codka ugu horeeya idinku soo maqan waa sheekh maxamuud iidaale oo halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah marka maylihinbaa dadka muslimiinta kitaabka al inay bardo kitaabka may lahandiji muslimiinta lahandiji inay bardaan oo aan ka dhagamaan geedo ma lahandijiina dhulku shiriis ma lahandijiina ilaahay ma handiji muslimiinta handiji muslimiinta inay diinka ilaahay bardaan mayole marka ilaahay kitaabsheeda barato danta tan aakhara iyo tan adduunya diinkan ad ka dhaganto markaasa kin xasalaas may dardaarmay dadka muslimiinta rijaalan wa nisaa'an diinkaan ili bardo argaytaan boorka wadaadkinin gorolanka ee caalamkaay kumaandoos dhamaayow kale keenshaya mayb waa aniisulanka lidulu iyo sikasta nagatu nagadaasle marka he diinka ilaahay may leh goblooday culummada yaa leh gobloode culummada haddii dhimadaan diin wiyaalo aan markanna idinku duuno dhanka ardayda iyo kelimaadkii saamaynta reeba ee halkaas ka jeediyeen galabkaas ardayda kitaabka lan akhriyaaya kumid ahaaye sheekh nin akhriyaaya lihi barakaaye kitaab iidan qiimo badan lankii kuqadii laero koro langeed fursadun kudhuntii laero koro dadkii kitaabkaas ku qiib qaadadi may lahaa khayrkin allihi badii dadaalka dadaalhika dara kitaabkii imaanisinka ee walsinka dhiibi inuunu maynaniinku baahanya marka faafino dadkii muslimiintii kalahaa en baahanayna inuunu gudbiino geysiniya diyaaranayna منطقة الإذال بقعة شريف يدرس فيها القرآن والحديث تطلع فيها الشمس وتغرب والناس يمشون إلى المدارس إذا قعدت يوما في الشوارع ترى نساءها يسرعن إلى الدروس markanna waa kelimadii sheekh fu'aad maxamed khalaf ahna macallinkii dowladan socotay wax ka badan labada isbuuc waxaana uu halkaasi ka jeediyey kelimad qayimaha oo daarneed jawaanib kala duwan oo dulhoganaya cilmiga iyo barashadiisa waxaan u mahadcelinayaa dadka deggan magaalada iidaale magal iyo bilaamba sida lay soo dhoweeyey sida kitaabka loo dhegaystay jasaakum allaahu khayran ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa magaalo barakaysan allah nooga dhigo roob iyo caafimaad allahna siiyo owlaadda allaha barakeeyo waxaan marka gaar ahaan idiin dardaarmayaa inaad cilmiga la barto oo cilmiga la laasimo maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala sabiilka lagu caabudo waa cilmi weyn qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira ana waman ittabacanii wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin nebigu waxaad alla amray inuu yidhaahdo dariiqan waa dariiqii aan aniga maraayo aniga iyo dadka i raacay cilmi baan dadka ugu yeeraynaa marka diinta aan baranno rag iyo dumarba wixii aan barannay aan ku camalfalno waxyaabaha munkaraadka magaalada ka jiro ha la joojiyo macruufka iyo wanaagga dadka ha la faro allahna waxaan weyddiisanaynaa wa huwa arxamu araaximiin roob degdega allahna siiyo allah subxaanahu wa tacaala roob faraj muslimiinta allah u furo allaahumma anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta aldaahiru falaysa fowqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammed kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid allaahuma akifnaa allaahuma akifnaa allaahuma akifnaa kayfan hanii'an marii'a sariic caajilan hayra aajil naafican hayra daar biraxmatika yaa arxama araaximiin markan waxaa inagu soo maqan taariikhda sheekha loogu magacdaray dowladda oo saameyn xoogan ku lahaa jihaadka ka socda geeska afrika sidoo kalena weli saameyn xoogan ku leh qulubta muslimiinta maadaama uu ku caan ahaa faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta garab qabashada kan dhibaataysan iyo inuu hantidiisa ku bixin jiray meesha ku habboon cabdiqaadir cismaan yarow raxmatullaahi calayh wuxuu ahaa mujaahid daacad ah oo mudeeca kuna toosan diinta islaamka waxa uu ahaa garabqabtaha dad kasta oo baahan oo maskiin ah qof kastaoo maskiin ah ama mujaahidiinta ha ahaada ama qof kastaoo maskiin ahaata garabka ayuu qaba jiray qof kasta waxyaabaha aan ku xasuusta waxaa ka mid ahaa in baabuur u socda safar dheer oo buur u socda asoo maraa doodaale qof inuu yidhaahdo bisiqacaddaa raba inuu inta baabuurka ka dego oo gabadhii haanta u saaro ama gabadh u saaro in uu asagu lugeeyo haddana baabuurka uu inta bisiqacdo geeyo oo asaga u soo noqdo markaas kadib iyadana waxyaabihii dhacay ka mid aheed waxyaabaha uu ku caanka baxay waxaa ka mid ahaa dacwada xaggeeda oo ilaahay dartiisa u furin jiray waxyaabaha ka mid ahaayo salaadda in la toosiyo qof kasta oo salaadda qaldaayana wuxuu ahaa maaragtay nin ku toosiyow ahaa wuxuu u taagnaa dacwada wuxuu u taagnaa odayaasha iyo iskudubayridka dadka muslimiinta ah inay midoobaan wuxuu u taagnaa inuu ahaado ku toosnaado dadku inay qaataan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo ay ku dhaqmaan ayuu ahaa madashii xafladda islamarkaana ahayd bartamaha deegaanka iidaale xubnihii ka hadla ee kelimaadka la siiyey waxaa ka mid ah malaaq aadan cabdiraxmaan iyo suldaan nuurow maxamed maadey oo labaduba ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay magaalana jazaahum allaahu khayran sheekhii casharka niimbi casharadan kitaabkan oo booltumaya farxadeed hay oontanneenka akhri oo unu dhugun sinan oo dhammaantiyoona maylaraysinan sheegilasla dhigay saxiixan ahaa saxiixay ahaayeen markun axaadiistaas sheekhii hanin akhri allihii barakhay cumrijeyn allihii dheeray cadowkun alle kugobada culummadii casharadaas ku gaadatay oo dhugun siti yoona maybeelana jazaahum allaahu khayran haani ka dhagaday waana xifdiyey ummatuna deersi allihii kawaala kitaabkun ardeedan badanya ku qiib qaadatee ilaahay dadka anfaha usuun ajari ardeed hasanaad allihii kusii markastaba kolba ardeeda isu diinka ansurinyaa ilaahayaah yah waafijiyey madkastaba hana maraaye kolba ardeeda hoob ilaahay raallika naqad inti atiga baadeen kolba ardeeda hoob intii unrijejar ardeeda ilaahay niinziadi antii unrijejar kolbuu sudiin lebele nsunyadadgaada badan alli ilaahay sehele ugu dambeyn waxaa goobta looga dhawaaqay ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay tartankii xagga axaadiista ay galeen iyadoona isla goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo isugu jira kutub agab kale iyo lacago siisin bogsantiin kitaabka haddi sheekhin in akhri jazaa'ullaahu khayran in muddaana laha dhugun sidaay ramadaankii ilaa ha ku dhammaaday dowladana laynka magaadari sheekh alkumaantoos raximahullaahu tacaala keliya maylayn gudubay anna kashfu nataa'ij maalinta jamaadaha hayti iyo walaalihii khayr allaha siiyad juhdigi iyo dadaalka biyeen yamay ku gaadna imtixaam ku gaadni imtixaamkiisugahayti kolley dadkoob imtixaam galaan iskumid managadaayaan langna marka may wahaan darar gaabinyi langna darar dheeryi marka insha allahu tacaala antiya nataa'ijo sheego doongna qaabka linka tartamayna mayba haytay dad afartuma ka tartameen dad soddoma ka tartameen dad labaatana ka tartameen dadna tumunga ka tartameen marka insha allahu tacaala meelilu ku fiiriyahayna may haytay xadiidka lafdijay guutaanginilagusgofka saha xaraka maaragneeda anqaladna sidii xadiidka markaasay inuusa ka akhri alfaadis inuusa saxa shagalja inuusa saxa saxaabiga xadiidka hawri inuusa saxa xadiidka lankaha saari haddii bukhaari ha saari haddii muslim ha saari haddii muttafaqay haddii geerja inuusa saxa yaa insha allahu tacaala laku fiiriyaay marka insha allahu tacaala dadka kaalmaha hore gali yaa magaajo sheegi doogno biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ardayga koowodownu weeri doogno maybwa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala oo ragii afartanka ka tartamaayangna ah oo ka guulaysidii cabdulmaalik mustafa jazaaullaahu khayran mayba sheenahi mumtaaz iyo sheeni koley kaalan kowada gali jazaaullaahu khayran marka mayu abaalmarintasay oo bacda ka jarto la sii doono qofka lamaad may buu ahaa cabdirasaaq sheekh cabdulaahi kaalanta koowada usuuna gali usii walaalku iskumidu dadka afartanka xifdiyeenga ka jar qofka saddaad may buu khaalid xaaji xusayn
علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا علم الشريعة باب فاز داخله gunaanudkii tani waxay ahayd dowro saameyn xoogan ku reebtay reer iidaale kelimaadkii ugu badnaa ee hadalkooda ku soo noqnoqonaya ayaana ahaa codsi ay dirsanayeen oo ku aadan in loo soo badiyo dowraadkan oo kale si ay sar ugu sii qaadaan ufuqooda diineed uguna baahi baxaan funuun badan oo ay maanta u arkaan inay u baahi qabaan waxaa dowladan diiniga oo in muddo ah ay u jilba xirnaayeen inta badan bulshaweynta ku dhaqan magaalada iidaale lafdhabar u ahaa xalaqaadka iyo bixinta duruus uu ardada uu ku dul akhrinayay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed qalaf taasoo saamaynteeda si weyn looga dareemayo guud ahaan deegaanka iyo deegaanada ku xeeran iyadoo ay si isku midda ugawada faa'idaysteen bulshada ku dhaqan deegaanka oo ka kooban yar iyo weyn culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada
guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayada jubbada dhexe iyo gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya aynu ku hormarno walaalka cismaan axmed duubow oo jubbada dhexe warbixintan ka diyaariyey mar kale deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa deeq raashinah ka qaybisay jimciyadda ixsaan alkhayriya taasoo ay ka faa'iidaysteen qoysas danyar ah islamarkaana ay saamayn ku yeesheen abaaraha dalka ka jira deegaanka naasiriye oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada bu'aale waxa ay jimciyaddu ka samaysay raashin qaybin ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen ku dhowaada boqol ka mid ah qoysaska ku nool deegaankaasi ugu horreyn qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo goobjoog ka ahaa halkii ay jimciyadda ixsaan alkhayriya ku qaybinaysay raashinka ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ee alandalus iyagoona jimciyadda ugu mahad celiyey dadaalkeeda ku saabsan ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha ee ka socda gobollada dalka soomaaliya halka aan ka hadlayo waa tuulada naasiriya maanta waxaa joogo oo raashin keenay alixsaan alkhayriya raashinka la bixinayana waa toddobaatan qoys raashinkooda oo raashinka noociisa kala bedelan sida bariiska iyo burka iyo saliidda ah waxaan leenahay iyo burka jazaakumullaahu khayran intaa waxaan ugu mahad celinaynaa allaah waxaan leenahay dadka muslimiinta allah ha barakeeyo ilaahay gacantooda kor ha ka dhigo gaaladana gacantooda alla ha jebiyo abaaro badan baa la soo maray ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibac khayr qabta inuu alla na siiyo oo ummadda raxmad ay ku noolaato oy nashaad ku hesho inuu alla siiyo oy xoolaha ku noolaadaan maanta waxaan taagannahay tuuda naasiriyo waxaan laga bixinayaa raashiin oo ka kooban bariis iyo bur iyo saliid iyo sokor toddobaatan qoysna waa la siinayaa raashinkaas waxaa bixiyey jamciyadda ixsaanul khayriya marka waxaan idin leeyahay allah idin barkeeyo ilaahayna madal khayr waa noo keeno cid walow wax la siiyey cid deriskaaga baan wax ka sii ilaahay wuxuu yidhi isu naxariista waa idin naxariisanaya
qaar ka mid a dadkii raashinka la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee landalus waxayna ka warbixiyeen deeqda raashiinka ah ee ay soo gaarsiisay jimciyadda ixsaan al khayriya magaalada naasiriya magaciidu waa xaliimo axmed keenaan marka koowaad horta khayr allaha siiya guuli gargaar ayaan ku ognahay gacantoodana ga- kor allaha ka dhiga mar walbo midda kaleet islaamka iyo maanta waxay u qaybeen raashiin waxayna u soo booqdeen degmadeena allaha barakeeye meel walbo ay joogaan marna geed harweyniyo damac la harsado waayo marna gumac rasaaseed gantaal isku tuuriyo geeri kama baqaan wey meel walbay joogaan nasri kunahay mar kasta maxaa la dhihi jire maanta waa naga farxisiin laakiin mar kasta saa inaa nooga farxisiin oo no xasuusatiina jeclahay assalaamu calaykum maanta raashiina nala sii waa naga farxiseen sayda walaalaha muslimiinta na siisee mujaahidiinta geeg eed iyadan inku farha geliidi waxayna lisay bur bariis sokor saliid ilaahay ha barakeeya muslimiinta galanteyo ilaahay guul saara ilaahay ka mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu joogaan guul allaha siiyo waxay noo keeneen raashiin waan ku faraxsannahay maanta waxaa dhacday in macnaha eh, deegaanka naasiriyo ay ay deeq keeneen al ixsaan al khayriya deeqdaasoo macnaha ay ay- ay qaateen toddobaatan qoys ay qaateen macnaha eh, raashi- raashinkooda burka bariiska sokorta eh, saliidda dadka islaamka oo meesha tawaaleysnaa xoolaha ay ka leedeen oo ka dhammaadeen alxamdulilah caalamiin ilaaha ku mahadsan ilaahana ku mahadinayna alxamdulilah rabcaalamiin waana u ducaynaynaa mujaahida- mujaahidiinta si oo macnaha oo guud ah dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale deegaano badan oo ka tirsan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay jimciyaddu ka qaybisay deeq raashin qaybinah taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada miyiga ah sidoo kale warbixinta ku saabsan gurmadka la gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanada waqooyi ee dalka soomaaliya waxaa warbixintan ka diyaariyey saadaq muumin iyadoo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin gaarsiiyeen bulshada abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayaadka islaamiga ayaa guddiga gurmadka abaaraha waxa ay deeq lacag ah gaarsiiyeen boqolaal qoys oo ku kala dhaqan deegaano ka kala tirsan gobollada waqooyi bari ee dalka soomaaliya gaar ahaan deegaano ka tirsan buuraleyda goolis Ah, sidoo kalena waxa ay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gurmad lacag ah gaarsiiyeen boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka sanaag gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada celigaabo ee xarunta gobolka sanaag qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen oo la gaarsiiyey deeqdani lacagta ah oo qadka teleefoonka ugu warramay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey deeqda lacageed ee la soo gaarsiiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyey ugana mahadceliyey gurmadka loo fidiyey
xaggee joogtaa meesha lagu hadaa oo ka tirsan ka tirsan ajmigow maanta risqa lawaasa si wanaagsan baa naloo galay gaalada gabtaa nala siiyey lacag baa nala siiyey waa nala soo dhaweeyey sharaf iyo naamuus iyo nicataajood si wanaagsan baan u doonay oo isu soo dhaweynaa aniga iyo iyaguba aad iyo aad ehel walaalaa uween socdaanu nah wax walba oo aanu hayno annagu iyo wixii iyagu hayaanina aanu isku daano qabo iyo qayaba waanu kala gudyoonanaa si wanaagsan baanu kaalli isaga nahay alle hanoo barbaabiyo hanoo kordhiyo hanoo caafimaadiyo meeshii ay joogaan makhayr allaha siiyo aakhirana janna allaha siiyo gaalada ilaahay inuu inaka qabto inaka dileeyo aynu ka gacan saxlayno magacayga maxamuud maxamed cali yusuf xaggee joogtaa waxaan joogaa buuraha golis gaar ahaan marka meeshanaga maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa lay siiyey lacag konton doolar ah baa lay guddoonsiiyey annagoo guddoonsan aad iyo aad baahi adanka ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey baahi aad iyo aad baan ugu qabnay amaan laxaadle oo runtii aad dabligeeda loo tahay baanu soo marnay hadda nin yar oo waa noo dahay aad baanu ugu baahnay aad iyo aad baanu ugu baahan baan ugu baahnay baan dhalilaynaa mar labaad iyo mar saddexaad lacagtii soo gudisay hadda ma soo gaartay gabada waxaan ugu waxaan ugu abaalgudayaa ajar iyo xasanaad aan la koobi karin ilaahay ha ugu bedelo amal aan baa layidhaha xaggee joogtaa waxaan joogaa meel layidhahda xasawire oo ka tirsan buuraha golis baan joogaa ama maanta maxaa lagu siiyey mujaahidiinta baa noo yimid inaaan noo wadnaa waxay yidhaahdeen dadka waxbaan ku gargaarina bay yidhaahdeen abaanin lacag konton doolar bay baan miis bay noo keeneen wacdigiina waanu qaadanay iyo baalkuana waa ku daray iyo iyo wax iyo qays iyo duco waa u baahnay aad iyo aad aad iyo aad haa waa u baahnay fiqda iyo waxa ilaahay oo kale ilaahay baana noogu soo dhiibay waana u baahnay khayra waxa siiyo akhirana jannaan ku taxnay adduunkan nabadgelyo aad iyo aad magacayga cabdullaahi axmed maxamed baa la yidhaahdaa xaggee joogtaa goraa bolis adduunka dee baahi waa ka jidaayo dadka abaaraha soo baxay oo xoolo dhaqato weeye oo xooluhu waa tabar xun yihiin oo abaar bay mareen baahidu marka waa iska mawjiid weeye aad bayna noola caawiyeen si waxna anfici karta aad iyo aad waa mahadsan yihiin جزاكم الله خير جزاكم الله خير بان leeyahay waxaan leeyahay narsiga iyo awoodda allahayna siiyo kulligeedba allahayna gargaaro baan leeyahay daalada iyo balaayadana ilaahayna hadarabka ilaahay iyada hoostaala amaliyo inagana awoodiyo narsiga allahayna siiyo baan leeyahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landilos xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka iyaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu